sidaan ogsoonnahay ilaa iyo hadda muddo asbuuc ku dhowaada waxaan ku guda jirnay shaqadii degmada garoowe ee golaha deegaanka diyaarinteeda dabcan waxaa soo gudbiyey xubnaha qaybo ka mid ah ee dadka deegaanka oo awalbaba qorshahoodii u degsanaa waxaana hadda lagu guda jiraa sidii loo xalin lahaa khilaafaadka dadka dukumentiga soo gudbiyey waxaana jecelnahay in sida ugu dhaqsiyaha badan inaan dhammaystirno xubnaha kalena hadda ka maqan oo aan filayno ilaa iyo maanta inay soo dhammaystirmi doonaan in aan dhammaystirno wixii loo gaarana beri insha allahu tacaala ay noqonayso maalinta ugu dambeysay ee shaqadaas aan kusoo gabagabayno hadduu alla idmo dabcan waxaa meesha jiray amase qorshaha aan ku soconnay waxay ahayd inaan hore u bilowno laakiinse maadaama loo baahan yahay in la xaliyo wixii khilaafaada ama dadka isku haysta golaha in la dhammaystiro ay noo keentay in xoogaa dibudhaca ay nagu yimaadaan waxaa kaloo noo qorshaysan inaan golaha deegaanka degmada boosaaso inaan u gudubno iyagoo aan rabno inaan soo dhisno insha allah kowda setembar ilaa iyo saddexda setembar intaas inaan kusoo dhammaystirno dabcan labada golo deegaan aad baan xoogga u saarnay waxaan jecelnahay kuwo kalena inaan dhisno laakiinse hadda waxaan ku guda jirnaa labadaa degmo sidaan hadda u dhammaystiri lahayn ilaa iyo saddexda december september insha allah september waxaan dhammaystiraynaa golaha deegaanka degmada boosaaso
waayahay maadaama aada sheegtay in khilaafaad jireen iyo caqabado dib u dhigay oo gaab keenay shuruudihii hore oo usoo saardheen dabcan wasaaradda shuruuda ay soo saardhay horey jiro golaha deegaanka garowe ku saabsan shuruudihii ma la raacay sidoodii ma u fuleen
dabcan waxaa ugu weyn oo aan filaynaa sida aan xoogga u saarnay ama dadaalka xoogga leh aan muujinay waxa ugu horeeyo inaan helno golo deegaan mathali kara wax mataqaanaa wax ka qaban karo deegaanka degmada garowe inay soo baxaan taasa ayaa kaliftay in ay xoogaa dibudhaca noogu timaado dabcan waxaan raacaynaa waa kalateria waxaan raacaynaa habraacyo oo wasaaradda arrimaha gudaha ee dejisay taasi baa waxay u tahay beeska aan ka duulayno aan rabno inaan wax ku qabanno dabcan waxaa imaan kara in golaha deegaanka dadka soo gudbinayo inaan ku celinno si usoo saxaan dadka loo baahan yahay in loo helo marka waa waxyaalaha aan rabno inaan aan gaarsiino degmada garoowe oo ah xubno mathali kara deegaanka wax ka qaban kara hufan aan meesha wax ka soo doonan iyaga raba inay ku kontribut gareeyaan amase wax qabad muuqda ka qaban karo insha allahu tacaala waa dadaalaynaa dabcan bini aadan baan nahay oo waxa weeye dadaalkeennu wax uun waa naga dhinaan karaa laakiinse balse waxaan ku dadaalaynaa inaan soo saarno golihii deegaanka ee degmada garoowe kuwoodii ugu fiican kuwoodii ugu hufan kuwoodii ugu waxtarsan insha allahu tacaala bulshadana wax ka geysan kara deegaankana wax ka qaban kara waayahay maadaama gaab uu dhacay dadka qayb waxay qabaan in wasaaradda arrimaha guduhu ay gaabkaasi iyadu ka dambeysay oo dib loo dhigay muddo doorashooyinka oo horey ay ahayd in golahan deegaanka loo soo xulo eedeymaha noocaas maxaa kaga jawaabaysaa
annagu waxaan jeclaan lahayn taariikhda aan qabanay oo shan iyo labaatanka bisha ahayd oo aan rabnay inaan sabtida aan ku xareyno hoolka dee waxaa sabab noo ah mar haddii dukumentigii noo imaan waayey saxda ah ama wax kala dhinaaday waxaan ku qasbannahay in wakhtigaan dib u ridno ma aha mid wasaaradda ka yimid waa waa mid dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan lanaga filayay inay soo dhammaystiraan dukumentigooda oo dib u dhacay iyo xalintii khilaafaadka oo muhiim ah oo la rabo in la ogaado si fiican looga gacan buuxsado annaguna aanan ku degdegin wax badanna loo baahan yahay gacan buuxsi dhaba iyo tafaatiir fiican inaan ka helno si aan u helno xogta rasmiga iyo qofka meesha ku qoran iyo cidda lasoo gudbiyey iyo wuxuu yahay iyo inuu buuxiyey kriteriyada aan ka dooneyno taasi ayaa kaliftay in dib u dhaca uu keeno marka ciddii noo soo gudbiso iyadoo aan xil- khilaaf lahayn lo- aan u aragnayna inay yihiin dadkii rasmiga ahaa oo kriteriyada buuxiyana iyaguna waxaa weeye waa dadka eh, gudbahayo Eh, dabcan inta hadda dib u dhacaas aan eh, nagu timidna ma aha mid annaga dhinaceena ka socotayo waa mid eh, bulshada la rabay inay soo gudbiyaan eh, kaga timid nagaga timid waayahay ilaa hadda laba musharax ayaa issoo taagay duqa degmada garowe inay qabtaan bacda markii lagu dhawaaqo golaha deegaanka ee tun ayaa dadka qeybteed ku jira in ah in musharaxiinta mid ay la safan tahay wasaaradda arrimaha guduhu arrintaasi ka waran maxaad kaga jawaabaysaa xaashaa lilaahi arrintaas waxba kama jiraan baan leeyahay Een, mana eh, mana aha abbaar wasaaradda arrimaha gudaha lagu nisbeeyo Eh, dabcan een, annaguna dadka wax codeynahayana ma nihin waxaa codeynaya waa xubnahaas la soo gudbiyey waxaa een, shaqadu ay noqonaysaa waa shaqo eh, dadka las- laba iyo labaatanka xubnood ee golaha deegaanka degmada inay u codeeyaan eh, ragga ku tartamayo eh, degmada Een, arrintaasna waa arrin aan oran karo waxba kama jiraan waxna eh, waana war aan salaya baar lahayn oo ol- eedeen aan am- sax ah ma aha waayahay waxaad carab ku dhifatay in degmada boosaaso aad ee golihii deegaanka aad u dhiigsi doontaan intaynan boosaaso gaarin baran dhowaan ayuu kala diray madaxweynuhu golaheedii deegaanka iyadoo qorshaheedu xaguu maraya
iyagu eh, dabcan hadda boosaaso waa noo qorshaysan tahay kadibna waxaan u gudbi doonaa baran oo iyadana noogu xigi doonto inaan golaha deegaan ka soo dhisno Een, dabcan waa silsilad eh, laakiinse hadda qorshaha koowaad waxaa hadda ku xigo markaan garowga dhammayno boosaaso
boosaaso iyada laftigeeda caqabado markii horeba lagu kala diray ayaa jiray dabcan haatan maamulka meel gaar ayaa kasii shaqeynaya boosaaso waa magaalada ganacsiga puntland waa markii labaad oo golaha deegaanka la kala diro caqabadahan maxaa soo celcelinaya
Een, dabcan waxaan malaynayaa een, kolley hadda annagu maan weli maanan tegin garow aan ku guda jirnaa Een, kolley golo deegaan s- asbaabaa lagu kala diray ee, kaliftay in ee, golihii la dumiyo Ee, waxaana keenay ee, golihii markaa dhisnaa Ee, laakiinse hadda annagu qorshaheennii iyo nidaamkii aan rabnay inaan ku shaqayno iyo kriteriyadii ayaan meel walbaba degmooyinka aan ka dhisayno aan u maraynaa iyadoo aan ee, waafajinayno shuruucda noo taal Ee, waxaa ugu weynna waa sharciga dowladaha hoose ee loo labasaban oo noo noqonayo m- marjaca shaqooyinka aan qabanayno uu s- uu ku salaysan yahay wax ka weyn sharciga ma jiro sharcigaan dabaqaynaa sharcigaana waafajinaynaa ee shaqooyinka aan qabanayno intaas ayaan ayaan u soo gudbinayaa bulshada